fiqiga in la barto ihtimaam la siiyo wuxuu yihi rasuulku waclam ogow ana alummata ummaddu low ijtamacuu hadday ku kulmaan oo ay isugu yimaadaan calaa an yanfacuuka inay kugu taraan bishayin shay lam yanfacuuka waxba kuguma tari karaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu allahu lak ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu qoray markaa maxamed iskaga daalinba cidan waxba ku qaban karin ilaaha arrimuu gacanta ugu jiraan isaga bari oo isaga kaalmayso walow ijtamacuu hadday ku kulmaanay isugu yimaadaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin shay lam yaduruuka kuguma dhibi karaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu allahu lak ilaahay uu kuu qoray walow ijtamacuu haddii ay ku kulmaan nacam calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk shay ilaahay inuu kugu dhaco uu qoray mooyaane shay kaloo dhibaata kuma soo gaadhsiin karaan ruficat alaqlaam qalamadii lagu qorayay qadarkiiyo waxaa dhacaya dhibaatiyo wanaag wixii ku soo gaadhaya waa la rafciyo kor baa loo qaaday macnaa qoraalki waa dhammaaday oo wajafat isuxuf xaashiyihii lagu qoray waxa aad la kulmaysaana way ingegeen marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa arrimu gacanta ugu jiraana ilaahay qura bari xadiidka tirmidi baa wariyey lidalika imaamu axmed biisnaadin xasan wasaxaxahu sheikh almuxadit alalbani washeikh almuxadit muqbil bn haadi lwaadici xafidahu llah waraximah fi saxiixi lmusnad xadiidka saddexaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay qaala wuxuu yidhi xadiidkan oo kale xadiidu lqudsi baa la yidhaahdaa waa hadalkii ilaahay laakiin waa hadalkii ilaahay oon qur-aan ahayn hadalka ilahay ila qur-aan ma wadaahe qur-aanku waa qayb ka mida hadalka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala man caadaa qofka colaadiya weliyan lii weli anigu aan leeyahay faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey qofkaasi bilxarbi dagaal yaa weliya haddaba man ilwaliyu weliga ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo qeexay cid kalena ogama baahnin inay awliyada inoo qeexaan ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alaa ina awliyaءa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada ilaahay waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ee iimaanka la yimi ee ha kuwa ilaahay ka baqda oo ilaahay meeshuu amrayna ka soo baxa wixii ilaahay ka reebana ka dheeraada awliyadu waa kuwa qof kastoo labadaas sifo laga hela waa waliyu lilah laakiin labadaas sifo midna waa mid daahira oo inoo muuqata midna waa mid qarsoon waayo iimaanku sida aynu soo dhiganay wuxuu u qaybsamaa qayb muuqata sida qowlkan afka laga odhanayo iyo camalkan xubnaha laga qabanayo iyo qayb qarsoon oo ah iimaanka qalbiga marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay iimaanki inuu laba ka kooban yahi qayb daahir iyo qayb baatina welinimaduna ama waxaa weli lagu noqonaya laba qaybood tahy qayb muuqatay iyo qayb qarsoon qofku hadduu la yimaado qaybtii daahirka ahayd ee muuqatay waa inoo muuqataa iyadu laakiin qaybtii qarsooneyd ma ogin inagu inuu gudaha munaafiq ka yahay inuu muuminka yahay war kama hayno saa ogeed baa culimadu yidhahaan qof mucayana lama odhan karo muumin baa tahay bal rasuulkaa diiday calayhi isalaatu wasalaam waayo haddaad aragto in iimaankii dusha uu ka soo baxay kii hoosta ayaanad ogeyn adigu muslim baa tahay iska dhe waayo muslimnimada macnaheedu waxa weeyaan sida noo muuqata nin hoggaansan baa tahay weeyaan macnaheedu weli baa tahayna qof mucayana adigu ha ku odhan ama hebel baa weliya waayo ma ogid inuu weli yahay iimaankii welinimada shardi u ahaa inuu leeyahay yo in kale warkamaayo sida adigu oo midaad og tahay maaha kanaad weliga ku sheegaysa waxa suurtagala inuu munaafiq yahay inuu mulxid zindiiqa yahay oo gaalnimo qarsanaya ayaa suurtagala warkamahay sida adigu waayo dee islaamkiiyo diintu intaa muuqato qura maaha camalkaa daahirkao qura maaha qofka mucayankaa marka la eego ee qayb dhan baa jirto qalbiga waxa weeyaan laga qabto marka welinimadu waa sifaadka caynkaasiya ilaahay baa og subxaana wa tacaala markaa cid weliya qofka innaga waxa weeyaan camal wanaagsan la yimaado waa qof ilaahay ka baqda baynu leenay intaa inoo muuqato oo muttaqiya waa qof muslimo ilaahay u hoggaansama laakiin qalbigiisa waxaa ku jira inagu ka warrami mayno haddaba welinimadu shuruuddeeda iyo arkaanteedu waa labada shardi uma aha welinimada qofkan in wax laga arko bimacnaa qofkan in khawaariq ulcaada laga arko waxyaaba sida loo bartay ka baxsan in laga arkaa welinimada shardi uma aha waxaa laga yaabaa qofku inuu yahay dadka ilaahay ka ugu welisan haddana waxbaba aanay ka muuqanba waayo khawaariqulcaado waxyaabaan caadada ka baxsana dadka qaarkood laga arkaya calaamad maahayna tusinaysaa inuu qofkani wanaagsan yahay waayo arrimaha noocaasiya waxay u qaybsamaan qayb ilaahay uu ka muujiyo oo uu ka daahiriyo dadka wanaagsan taasi karaamaad baa la dhaha karaamaat ulawliyaa waxyaabaa ilahay awliyada uu ku sharfay iyo qayb waxa weeyaan ah axwaal shaydaaniya oo shaydaanku dadka waxa weeyaan uu ku dagayo haddaad arrinkaa doonto inaad si fiican u fahantana nimanka yuhuudda ee hindooska waxaa muwarikhiintu ay sheegaan cid ka khawaariqulcaado badan inaanay jirin qabri buu gelaya markaasuu is-aasaya markaasuu wuxuu ku jirayaa soddon maalmood markaasuu isagoo caadiya ka soo baxaya waa weli bayna odhanaynaa ninkaa hindooska ilaahay baan rumaysnayn ee qabrigaa intuu galay soddonka maalmood ku jira ka soo baxay mise waxaynu odhanaynaa waa axwaal shaydaaniya waran buu halkaa intuu iska geliyaabuu halkaa iska saaraya si adigu aada moodayso markaasaanu dhimanahayna caadi haddana uu yahay dhiig iyo dheecaantoon aanu ka iman ahayn waa welibaad odhan waa hindoos weeye ilaahay ka go-ay subxaana wa tacaala oo gaal ah sidaa awgeed arrinkaasi khawaariqulcadaa dadka ka muuqanaya inuu yahay karaamaat ulawliyaa iyo inuu yahay min alaxwaal ashaydaaniya axwaal shaydaanka waxa inoo kala soocaya qaacidada uu nasiiyey alimaamu shaafici raximahu llah wuxuu idhi shaafici haddaad aragtaan nin duulaya hawadaa dhexdeeda ama badda iska dul lugaynaya yamshi calaa satxi ba albaxr baddaasu iska dul socda oo aan liq ahayn markiiba ninkaasi wanaag ha uga mara kicina oo odhanna hebel waa weli iyo waa nin ilaahay ilaa adeegtaan camalkiisa camalkiisa u bandhiga ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa haddii ay qofkaasi qof camalkiisu uu wanaagsan yahay oo wax xumaana aan laga arag shirkiga iyo bidaca iyo khuraafaadka ka fog karaamaatulawliyaa inay tahay baynu garanaynaa haddii ay qofkaasi qof ku sugan xaalatun sayi'a oo camalkiisu aanu wanaagsanayn haadii khawaariq shaydaaniya inay tahay ayaynu garanaynaa iyo sixir iyo wax la mida oo aanay ahayn min karaamaati alawliyaa imaamu shaafici ayaa raximah allahu tacaala hadalkaasi aadka iyo aadka u qiimo badan yidhi awliyadu maaha kuwa ku faano welinimada oo dadka yidhaha wallahi anugu weli baan ahay haddaad waxay waxay qaban weydaan saasaan idinku samaynaya awliyadu waa kuwa qarsoon ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alkhafiya buu yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka ilaahay ka baqda ee khafiga qarsoon alle ka cabsigiisa wuu qarsanaya miduu muujisanaya maaha oo yaftakhir bihi uu ku faanayo ama base dadka ugu hanjabayo mar haddaad aragta nila anigu weli baan ahay oo ku faanaya ama dadka waxa weeyaan doonaya inuu ku boodo oo u idhahdo anigu weli baan waxa adaydaani siin ama aydaan ii qaban waxaasaan idin gaadhsiinaya inaanu weli ilaahay ahayn ogow ee uu yahay waliyun lishayaan shaydaanka inuu weli u yahay ogow waayo awliyada ilaahay subxaana wa tacaala kuma faanto acmaasha wan wanaagsan laa yaftakhiruuna biha waa talabaad haddee addoomaha ilaahay kuma addoonsato xoolahoodana si xaq darra uguma qaadato oo uguma cunto markaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi ninka colaadiya weli awliyadeeda ka mida weligana waa sheegnay dagaal baan ogeysiiyey oo dagaal ha u diyaar garoobo ninka ilaahay la dagaalamayaana bal bannaanka ha u soo baxo wamaa taqaraba ilaya iguma soo dhowaada buu ihi ilaahay cabdi addoonkaygu bishayin shay axabu ilaya aan ka jecelahay mima iftaradtu calayhi waxa aan ku faral yeelay ilaahay shay loogu dhowaado dee waxa ugu wanaagsan faralka wamaa yazaalu kama zuulaya cabdii addoonkaygu yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaado binnawaafili sunnayaasha xataa uxibahu ilaa aan jeclaado xataa uxibahu ilaa aan jeclaado oo ilaahay subxaana wa tacaala waa uu jecel yahay addoonkiisu inuu la yimaado waajibaadkii waajibaadka maruu ka soo baxo shayga labaad ee ilaahay loogu dhowaado waa sunnayaasha ilaahayna subxaana wa tacaala waa jeclaanayaa addoonku marka uu waajibkii ka soo baxo sunnadana uu ku daro oo waxaa addoonkaasi uu ka mid noqonayaa addoommaha waxa weeyaan saabiqiinta ah fa idaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu waxaan ahaanayaa buu ilahay ihi samcuhu maqalkiisa alladii kaasu yasmacu bihi wax uu ku maqlaayo manaa macnuhu waxa weeyaan waxaan ahaanayaa ka xifdiye ilaaliyo maqalkiisa oo maqalkiisaasi wax wanaagsanu inuu ku maqlaan u suurtagelinayaan ku kaalmaynaya oo xumaan aanu ku maqal wabasarahu baa noqonaya aladii kaasoo yubsiru bihi wax uu ku arkaayo oo indhihiisa ayaa la xifdinaya o la ilaalinayo wanaagga la waafajinaya wayadahu gacantiisii baa noqonaya alatii taasoo yartishu biha waxuu ku qabanayo oo gacmihiisa ayaa la xifdinaya oo laga ilaalinaya xumaan inuu ku qabto wa rijlahu lugtiisii baa noqonaya alatii taasoo yamshi biha uu ku soconaayo oo bimacnaa lugihiisa waan xifdinayaayo meel wanaagsan in ugu socdaan waafajinaya wain sa'alanii hadduu waxi weydiiye la ucطiyannahu siiye oo siiye oo waajibkaad ka soo baxdiyo sunnadood la timaaddaa waxay sababu noqonaysaa in baryadaada la aqbalo walain istacaadanii hadduu wax dhibaataynaya iga magan galana la uciidannahu magangelyaan siin doonaa wuxuu ilaha yidhi wamaa taradadtu kamaa noqnoqon can shayin shay ana anigu faaciluhu aan samaynayo taradudii noqnoqoshada aan ka noqnoqday can nafsi lmuumin qofka muuminkaa naftiisa qabashadeeda an ilaahi subxana watacala wuxuu taradad qofka muuminkaa naftiisa inaan qabto oo mawd iyo geeri aan ku sallido macnaa waan ka taraduda waan ka noqnoqda yakrahu lmowta geerida ayuu nacaya sababtu ilaahay uga taradudaya waa maxay geerida ayuu nacaya oo dee inuu sii noolaado wanaagu sii shaqaysta ayuu jeceli wa ana aniguna akrahu waxaa nacayaa misaa'atahu aw masaa'atahu inaan xumaan geliyo oo wax xumaynaya aan ku sameeyo ayaa nacaya taasi ayaa taraduda keentay rawahu lbukhaari xadiidka afraad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalama qaala wuxuu yidhi yanzilu waa soo degaa rabbunaa rabbigeyn tabaaraka wa tacaala kula laylatin habeen kaste ila samaa'i dunya samadan adduunyada soo xigta ayuu usoo degaa oo ilaahay waa sarreeyaa oo makhluuqaadkiisa waa ka sarreeyasaynu soo dhiganay nusuulkiiyo soo degitaankuna waa sife ilaahay uu leeyahy oo rasuulku inooga warramay calayh isalaatu wasalaam kayfiyadeeda iyo qaabkeedana inagu mid aynu fahmi karno maaha waayo laynooma sheegin mana sawiran karno waa inaynu sideedan u rumayno xiina yabqaa marka uu hadho ayuu soo degaa ulusu leyli alaakhir habeenka saddex meelood oo meeshiisa dambe yaquulu wuxuu yidhaahdaa ilaahay markaa war man yadcuunii kuma ayaa i baryayo fa astajiibu lahu aan baryadaasi ka aqbalaa idan baryadu waa miduu ilaahay doonaya inaynu barino oo inagu dhiiri gelinaayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga doonayo wakhtiyada munaasibka inaynu la eegano wakhtiyo waxaa jira baryadu gooni ay munaasib usii tahay sida habeenka qaybta qaybtiida saddexaada dambe iyo marka la eedaamo kadib bayna alaadaan waliqaama aadaanka iyo iqaamada dhexdeeda sujuudda waxa weeyaan dhexdeeda marka aada musaafir tahay marka roobku uu soo da'o qofku marka waa furayo qofka saa'imka ahi xaaladaha iyo xaalado kaloo fara badan ayaa jiro ducadu ay mustajaab tahay man yas'alunii kma kumaa wax i weydiisanayo fa uctiyahu aan siiya man yastakfirunii kuma ayaa dembi dhaaf i weydiisanaya fa akfira lahu aanu dembi dhaafa rawahu lbukhaari wa muslim qultu waxaan idhi buu ihi sheekhu faculima waxaa laga ogaaday min hadihi aladila adilada iyada ee faraha badan ee qur'aanka iyo xadiidkaba isugu jirta ana ducaa'a gayr illaah baryada ilaahay cid aan ahayn la baryaya yuctabaru inay inay tahay mid lagu xukumayo shirkan shirki inay tahay akbaro weyn iyo wa kufran gaalnimo naaqilan can ilmilla qofka diinta haddii marka hore uu haysta ka raraaya fa ina allaha ilaahay samaaha wuxuu ku magacaabay baryada makhluuqa la baryayo shirkan buu ku magacaabay wa kufran gaalnimuu ku magacaabay kamaa fi laayaati asaabiqa sida aayaadkaa soo horumaray ku sugan ee min asuwar ataaliya suwarkaan soo socda ka mida wahiya alracd aayadda suuratu racd ee ina soo martay iyo wlmu'minuun iyo wafaatir iyo walaxqaaf iyo waljin suuradahaasi aayado ku jira ilaahay wuxuu ku magacaabay baryada makhluuqaadka la baryaayo inay tahay shirki iyo inay tahay kufri falaa yaxilu xalaalu maaha licaaqilin qof caqli leh an yadcuwa inuu baryo hayr allah cid aan ilaahay ahayn kalbadawi waa axmed albadawi waa nin qabri ku leh waddanka masar la yidhaahdo oo qabrigiisa lagu fitnoobay sida kuwa waddankeenna ku yaalla loogu fitnoobay oo boqoboqolaal kun sanadkiiba mar qabrigiisa ay isugu yimaadaan oo isaga la baryo oo caruur la weydiisto dhal la weydiisto oo roob la weydiisto oo balaayo xijaab la weydiisto oo waxyaaba badan la weydiisto qof caaqili kaasoo kale inuu baryo maaha iyo waljiilaani waa cabdulqaadir aljaylaani wey oo ah nin asalkiisu ciraaqi ahaa oo sheekh sunniya ahaa sida culimada taarikhdiisa ka hadashay ay tilmaameen sida imaamu dahabi oo kale dadkan khuraafiyiinta inay ku fidnoobeen khuraafadoodanna isagu shaqaba aanu ku lahayn oo nin sunnada iyo tawxiida ku toosan ayuu ahaa waddankeenna ayaa ka mida meelaha laga baryo cabdulqaadir aljaylaani xataa ilaa imika ayaa laga soo daayaa idaacaddeenna qasaa'id ay ku magacaabaan nebi ammaan oo lagu baryayo jaylaani iyo dadka lamida marka leeyahay madad madad yaa jaylaani ee timaweyntu subxii subaxa jimcaha magaalada intay soo maraan iyagoo hiirraagaya ay leeyihiin madad yaa jaylaani macnaheedu waa maxay gurmad noo fidi jaylaaniya waa yaardhe yaani baryahan la barya nin dhinta halkuu gurmad kaaga fidin doonaa qabri buu ku jira hadduu gurmad fidin karaya isagaa ka soo bixi lahaa oo wax qabsan laha o shaqaysan lahaa ilaahay ku abuuray miyaad odhan kari weyda ilaahay ow gurmad noo fidi oo wanaag waxa weeyaan nagu arsaaq miyaad ka quusatay rabbigaa subxaana wa tacaala waxba waanu qaban karin miyaa iyo waljabarti jabartigu isaguna waa wuxuu ka mid yahay meesha xudaydo la yidhaahdo ee yeman ku taalla sheekh waxa weeyaan mandiqada mandiqatu zabiid nin isagana lagu baryo oo qabrigiisa meelahaasi ayaa uu ka mid yahay iyo wa zaylaci zaylaci laba zaylac ayaa jira zaylac ku taalla shaab waddanka shaam dimashq ardu shaab iyo zaylacdeenan markaa yeman marka laga hadlaayo zaylaciyiinta la sheegaya waa kuweena weeye waa min zaylac haadi zaylacdeenna weeyaan kitaab baan akriyay la dhaahdo abaqaat fuqahaa ilyaman abaqaadka fuqahadii yamanta waxa uu kusoo daraya markaa fuqahada yamanta fuqaha fara badan rag fara badan oo culimo aha oo fuqaha aha oo reer zaylaca zaylacduna inay tan tahay buu sheegaya markaa zaylacdan waddankeenna ku taalla iyo barbara iyo meelaha la mida waxay ahaan jireen meelo raacsan bilaad alcarab oo looga taliyo waxa uu tilmaamayaan bacd almucarikiin markii dawla alumawiya aynu garanayno dee taarikhdeeda goortay ahayd oo khulafadii dee raggii ku xigaya in ragga ay u taag heli waayaan ee faraalaga qaadka noqda inay soo qaadi jireenoo zaylacdan ay ku xidhi jireen markaa waddankani wuxuu ahaa waddan looga taliyo waxa weeyaan bilaad alcarab oo khilaafaadkii islaamka ahaa hoos tegi jiray ayuu ahaa markaa zaylaciyiinta la baryo ilaahay dee sokadi waa fara badanyihin innagaba qaar baa dee zaylac ilaa hadday noogu aasan oo la baryaya qabrigiisa waxa weeya lagu dawaafaya kuwo kaloo fara badanna waa jiraan iyo walhaadi haadigaana qabrigiisa waabaan arkayoo meesha sacdo la yidhaahdo magaalada sacdo la yidhaahdo ee yeman nin halkaasi ku aasan weeye oo isagana qabrigiisa aada loogu fitnoobay haadiguna kutubta fiqiga waa idinka ku arkay iyagoo leh haadawiyada ayaa sidaa qabta sida kitaabka subul salaamka oo kale waa ninka loo nisbeeyey markaa qoladaas alhaadawiya marka la leeyahy markaa haadiguna waa ninkaas weeye iyo wabnu calwaan markaa shiicada nimanka la idhaahdo ayaa isagana barya iyo wabnu calwaan iyo wabnu lcujayl iyo walhataar iyo walhaashimi iyo walkhamsa iyo walcaydaruus sheekhu kitaabka qoray waa yemani markaa beledkiisa dee qubuurtii ka jirtay ayuu tirinaya innagana de waxaa halkaa inoo gelaya kuwo kale oo magacyadooda aynu isla garanayno oo fara badan oo kuwa guud oo la wadaago iyo kuwo gaaraba leh iyo wakayru dalika iyo kuwaan ku ahayna min cabiid illah ilaahay addoomihiisa ah oo ilaahay kuwa abuuray ah oo miman kuwii ka mida laa yamliku aan u hananahaynin u haynin linafsihi naftiisa daran dhibaato aan u haynin walaa nafcan waxtarna aan u haynin walaa mowtan naftiisa aan geeri u haynin walaa xayaatan nolol aan u haynin walaa nushuuran soo bixitaanna aan u hayninoo naftiisa aan qabrigaasi aan ka soo saari karin markaa qof caaqili dadkaasi haddii dad wanaagsan oo muslimiin ay ahaayeen isaga ayaa ay tahay inuu iyaga u duceeyo oo ilaahay u baryo isaga ayaa maanta baabulcamal uu furan yahay baabkii baryadu iyaga waa laga xidhay baabkaasi ibni aadamku hadduu dhinto inqaaca camalu camalkiisu waa go-a xadiidkaasi wuxuu daliilu yahay inaanay waxba qaban karin dadka xabaalaha ku jira waayo haddii ay wax qaban karaan oo dadkan adduunka jooga ay u gargaari karaan dee arrinkaasi wuxuu noqon lahaa camal wanaagsan oo ay qabteen soo mah oo ay shaqaysteen oo loo qoro camal loo qoraya inaanu jirin baanu rasuulku tilmaamaya wuxuu leeyahy idaa maata ibnu aadam inqaaca camaluhu idan wuxuu qaban karaa ma jirto musaacadana ma fidin karo kaalmana ma fidin karo cid wuxuu qaban karaana ma jirto salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wصaxbihi wman اhtada bhadihi ilى ywm اddiin qala almualifu xafidahu اllah annadru cibaadaة wاlcibaadaة la takunu ila lilah annadru nadarku cibaadaة waa cibaado wاlcibaadaةu cibaadaduna laa takunu uma sugnaato oo xaq uma laha ila lilah allah mooyaane subxaanahu wa tacaala cid kale nadarku
وإيجاب الإنسان على نفسه ما لم يجبه الله عليه إنسان كما أما ابن آدمك وأنه اسكوا واجبيه إلهي سبحانه وتعالى وحان كواجبين nadarkuna qayba ayuu leeyahay waxaa jira nadar macsiyo ah oo qofku uu ku nadarayo inuu sameeyo arrin macsiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu ogolayn waxaa jira nadar iska mubaaxa oo qofku uu ku nadarayo shay mubaaxa oo aan macsiyona ahayn cibaadana aan ahayn waxaa tusaalihiisuu noqonayaa qofku inuu yidhaahdo waxaan ku nadaray saaka safarka aan gelaya inaan baxo sagaalka subaxnimo waa arrin iska mubaaxa inuu sagaalka baxo iyo inuu tobanka baxo iyo inuu ka hor baxo arrin mubaaxa ayuu ku nadaray qaybta saddexaadee nadarku waa nadru taaca shay taaca ah oo cibaado ah oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo inuu ku nadaro kaasina waa u qaybsamaa oo wuxuu u qaybsamaa nadru tabarur iyo nadru mucaawada nadar qofku aan waxba ku bedelanahayn ee cibaado badhax tiran iskaa sida inuu yidhaahdo qofka ibni aadamkaahi waxaan ku nadray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu igu leeyahay inaan saddex cisho soomo isagoon wax shardi aan ku xidhin ama inaan tukado laba ragcadood oo salaada waa nadru tabarur nadru mucaawada waxa weeye qofku cibaado inuu sameeyo ku nadrayaa laakiin waxa uu ku xidhayaa shardi buu ku xidhayaa amaba se waxbuu ku bedelanayaa waana ka nadarka dadku u fara badan yahay sida inuu yidhaahdo oo kale waxaan ku nadaray ilaahay subxaana wa tacaala haddii qofka buka uu ii shaafiyo inaan saddex maalmood soomo saddexa maalmood soomkoodu waa cibaado laakiin isagu wuxuu ku bedelanayaa shifaaga uu helayo ama la siinayo qofkaa xanuunsanaya haddii ilaahay qofkaa musaafirkaa iisoo nabad celiyo waxaan ku nadaray ilaahay inaan u tukado laba ragcadood nadru mucaawada ayaa la dhaha waa nadar wax lagu bedelanayo marka nadarka macsiyada ah ama shirki ha noqdo ama wax bidca inuu ku nadro ha noqdo ama ha noqdo macsiyo kale iyo foolxumo kale inuu ku nadro samaynteeda kaa marka hore in lagu nadraa ma bannaana haddii qofku uu galana in la oofiyaa ma bannaana man nadara an yuطiica allaha falyuطichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka ku nadra ilaahay inuu adeeco ha adeeco nadarkaasi ha oofiyo qofka ku nadara ilaahay inuu caasiyana oo wax macsiyaa ku nadrana falaa yacsihi ilaahay yaanu caasiyin oo nadarkaasi yaanu fulinin nadarka daacada ah ee aan macsiyada ahayn haddii qofku uu galo uu ku nadro inuu oofiyo wixii uu ku nadray ayaa waajiba sida aayaadkan qur-aanka ay tusinayaana insha allah aynu akhriyi doonaa hadduu oofin waayana nadarku waxa uu la xukum yahay ama uu la mid yahay dhaarta kafaaratu nadri waa kafaaratu lyamiin wixii daacada ah ee qofku uu ku nadray haddii uu ka soo bixi waayo waxa saaran kafaaratu lyamiin kafaara gudashada dhaarta markuu dhaarto ee wixii uu ku dhaartay uu oofin waayo kafaaradaasina waa ta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim oo ah in uu quudiyo casharatu masaakiin toban miskiin amabase waxa weeyaan hu iyo dhar margashi inuu siiyo toban miskiin mid walba ama inuu xoreeyo addoon saddexdaa haddii uu kari waayo uu tahli waayo ayaa waxa uu uga gudbayaa inuu soomo saddex maalmood marka kafaarat lyamiin waa taa kafaarat nadarna waa la mid laakiin waxa ahlucilmigu ay ka hadlaan nadarku taacaba ha ahaadee markiisa horeba in la galo xukumkeedu waa maxay oo qofku waxaanu ilaahay ku waajibin uu isku waajibiyo culimo fara badan baa waxay ku tageen nadarku inuu yahay sidiisaba shay mamnuuca oo aan bannaanayn waxaanay tusaale uga dhigaan fuqahadu mas'alo marka hore mamnuuca in la galo marka dambe haddii la galana in la oofiya ay waajib tahay ayay nadarka tusaale uga dhigaan culimadaa yidhi nadarku waa mamnuuc oo ma bannaana sidiisaba waxa ay daliishadeen xadiidka cabdillaahi bni cumar ee imaam muslim uu warinayo wuxuu yihi cabdillaahi bni cumar nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can الnadr wa qaala inahu laa yaأtii bkhayr wainamaa yustakraju bihi min albakiil rasuulku wuxuu diiday buu ihi nadarka waxaanu ihi nadarku khayr keeni maayo oo nadar kuu soo celin maayo qof safar ku maqnaa mid xanuunsanayana kuu shaafiyi maayo ee waxaa xoolaha lagaga saaraa u ninka bakiilka ah ee ilaahay daraaddii u bixin waayey ayaa marka nadar uu galo ay waajib dee ku noqonaysaa oo culays dareemayo markaa bixinaya culimada qaarkoodna sida jamaahiirtu waa kala qaadeenoo waxay dhaha nadarka waa laba nadarka qofku wax uu ku bedelanayo oo nadru mucaawada la yidhaahdo kaasi waa makruuhu bay yidhaahdeen waana ka xadiidku uu tusinayo ee nahyigu uu ku soo arooray ee uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayr ma keeno ee qofka bakiilka ah ayuunbaa wuxuu bixin waaye lagaga saaraa qaybta labaadna waa nadarka daacada maxdigaa daacada baraxa tiran ee waxba qofku aanu ku bedelanahayn kaasina waxa weeyaan bay idhaahdeen mid jaa-isa oo bannaan oo isagu makruuh aan ahayn calaa kulli xaal xadiidku waxa uu tusinayaa nadarka la nahiyee la reebay inuu yahay nadrulmucaawada nadarkaa qofku waxuu ku bedelanayo ilaahay haddaad sidaa i samayso sidaasaan samaynaya nadarkana sidiisaba fi lcumuum ma fiicna waayo qofku waajib aanu ilaahay subxaana wa tacaala saarin ayuu isa saarayaa oo laga yaabo hadhow tolana inuu ka soo bixi waayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa anfaqtum waxaad bixisaan ee min nafaqatin sadaqaa aw nadartum ama aad nadartaan ee min nadarina faina allaha ilaahay yaclamuhu waa og yahay wamaa lilaalimiina kuwa daalimiinta ee mushrikiintaana uma sugna min ansaarin kuwa gargaarayaalaahay uma sugna marka ilaahay wixii sadaqaad bixisa waa ogyahay ma ilaahay daraaddii baad u bixisay mise ujeeddo kale aad ka leedahay ilaahay subxaana wa tacaala nadarkaagana waa ogyahay ma ilaahay baad u nadartay mise makhluuq baad u nadartay ogaalka ilaahay subxaana wa tacaala haddii la yidhahdo ilaahay arrinkaa waa ogyahay aada samaynaysaana macnaha ku dhex jiraa waxa weeye ilaahay waana idinka abaalmarinaya oo wixii aad ka mutaysateen ama aad ku mutaysateen waad helaysaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi id waqti xus qaalat ay tidhi imra'atu cimraan cimraan gabadhiisi ay tidhi rabbi ayaa rabbi innii anigu nadartu laka waxaan kuu nadaray oo adiga aan kuu bixiyey maa fii batnii calooshayda ilmahan ku jira xararan xaalow yahay mid la xoreeyey oo bimacnaa cidi aanay shaqo kaliyo hawl kale u dirsanahayn ee adiga waxa weeyaan lagu badhax tiray ee fataqabal minii iga aqbal innaka adigu anta asamiicu alcaliim ilaahay waxaa tahay ka wax maqla waxna oge marka aayadda waxay tusinaysaa nadarku inuu yahay cibaado mar haddii cibaado uu yahayna ilaahay cid aan ahayn subxaana wa tacaala in loo leexiyaa dee shirki bay noqonaysaa oo loo nadaro makhluuqaadka si aayaadka dambe soo socda aynu ku arki doonno imra'atu cimraanta aayadda lagu sheegayaana waa maryam oo ummu ciisa ahayd calayhi salaatu wasalaam hooyadii imra'atu cimraan waa maryam hooyadeed maryamtii ciise dhashay calayhi salaatu wasalaam qofkan ay nadartay ee ilaahay daraaddii ay u bixisayna waxa weeyaan maryam oo ciise hooyadii ah wa qaala caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi uma dabeetana dadka xujaajta ahi liyaqduu ha zuuliyaan tafatahum wasakda ha iska suuliyaan macanaa dadkii markay xajkii dhammaystaan maalinta tobnaad ee yowmulciidka ah ciddiyahana ha iska gaagaabiyaan timahana ha iska xeeraan tafadka meesha lagu sheegaya waa wasakda noocaasiya oo walyuufuu ha oofiyaan nuduurahum nadaradii ay galeenna ha oofiyaan oo walyatawafuu ha dawaafaan bilbayt alcatiiq guriga horreeye ee qadiimka alcatiiq bimacna alqadiim weeye ha ku dawaafaan isagana guriga la sheegayaana waa kacbada dawaafka meesha lagu sheegayaana waa tawaaf alifaada oo arkaanta xajka ka mid a marka aayadda shaahida ku jiraa waxa weeye ilaahay inuu faray dadkii nadaradii daacada ah ee ay galeen inay oofiyaan marka oofintaasi inay cibaado tahay ayaa ee ahluljannaha noqon doona ilaahay subxaana wa tacaala ficilka dadka uu ku ammaanaana sida hore aynu u tilmaannay waxaa arrintaasi ay tusinaysaa inuu cibaado yahay mar hadduu ilaahay ficil ay dadku sameeyeen uu ku ammaano bimacnaa waxa ay sameeyeen inuu cibaado yahay baa laga qaadanaya marka nadarku inuu cibaado yahay bay aayaddu tusinaysaa cibaadana ilaahay baa xaq u leh qaala subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu uhi wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen mima daraa wixii uu abuuray waxay uga yeeleenoo min alxarsi beerihii ah iyo walancaami xoolihii nasiiban qayb bay uga yeeleen oo fa qaaluu waxay idhaahdeen hada lilah intaa ilaahay baa leh waa bizacmihim buu leeyahay waa sida ay sheeganayaane xaqiiqadu sidaa maahe wa haadaa kaasina lishurakaainaabuu u sugnaaday bay yidhaahdeen beerta qaybtaasina waxaa iska leh kuwan ilaahay subxaana wa tacaala ay wax la wadaajinayaan kadalika xoolihii famaa kii kaana lishurakaa'ihim shurakadooda ay u qaybiyeen falaa yasilu gaadhi maayo ila allahi ilaahay gaadhi maayo oo haddii xoolihii bay kala qaybiyeenay kala badheen ina ilaahay baa alla bay yidhaahdeen ina asnaamta ayaa leh haddii ilaahay subxaana wa tacaala qaybtaasi ay leeyihiin waanu u qaybinno waanu siinay ay wax ka nuqsaamaan wax ay ka dhinmaan kan kale laga buuxin maayo oo waxaa asnaamta la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala ma gaadhayo wamaa kaana kii u sugnaaday lilaahi ilaahayna fa huwa isagu yasilu waa gaadhaya ilaa shurakaa'ihim oo waxaan asnaamta ay u qaybiyeen iyo shurakadooda iyo jinkooda iyo shayaadiintooda haddii waxay ka dhigmaan kan ay leeyihiin ilaahay baa loo qaybiyey oo ilaahay baa iska leh ayaa ay ka buuxinayaan ilaahay wuxuu uhi saa waxaa xumaaday maa yaxkumuun waxay xukumayaan baa xumaaday xukumkooda mid ka xumi ma jiro aayaddu waxaad mooddaa inay ka hadlayso waaqiceenna waaqic aad iyo aada u shabaha ilaahay wuxuu tilmaamayaa dad ibni aadama oo nicmadii ilaahay uu siiyey ee beer ahayd ee xool ahayd kala qaybiyey oo yidhi qaybtaana waxaa iska leh ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala qaybtaana waxaa iska leh makhluuq makhluuqaasi ama jin ha noqdo ama sanam ha noqdo ama qabri ha noqdo ama wax kaleba ha noqdee oo dabeeto waxa weeyaan ilaahay qaybtan u leeya waan siiyey haddii waxay ka dhinmaan qaybtan kale aan ka buuxinahayn qaybtanuu makhluuqa u qaybiya hadday wax ka dhinmaana kanuu leeya ilaahay baa ale ka buuxinaya waa sida ay samayn jireen kuwii mushrikiinta ahaa waana sida maanta ay sameeyaan dad fara badan oo islaamka u nisbo sheegta oo ad arkayso xoolihii in la kala qaybinayo oo la leeyahay xoolaha qaar inta la calaamadiyo ama sumad gaaraha lagu dhigo ama xadhig yarha laga laalaadiyo la leeyahay sheekh hebel baa loo xidhay ama awow hebel baa loo xidhay neefkaasi wax kasta haddii ay dhacaan lama taabanayo hadduu noqdo neefka ugu habboonee seka lagu bixin karo lagu bixin maayo waayo dee nin cid buu u xidhayah oo loo nadaro la siiyey haddii waxa weeyaan neefkaasi xataa ay u baahdaan inay qashaan amaba se waxa weeyaan ay iibsadaan hadday dhiiradaan dhiiradaan inta aanay ficilkaa ku dhaqaaqin bay bedelayaan oo takyiir bay samaynayaan oo waxay odhanayaan sheekha neefkaasi kale ayaan ugu bedelnay kadalika waxaad arkayso dadkeena dhexooda ku arkaysaa xoolo la leeyahay neefkaasi quruumaha ayaa loo xidhay quruumaha la sheegayaana waa jinka neefkaasi la taaban maayo wax kalena lagu bixin maayo xoolaha qaybta la leeyahe la leeyahay dadku ay leeyihin intaasaan dambaabaa ilaahay baa wax leh anigu waxba ma lihiye intaasi ayaa howlaha kale o dhan lagu qabanaya oo zakadii laga bixinaya oo la iibsanaya oo la qalanaya haddii neefkii loo xidhay qabriga ama jinka uu dhinto ama uu xumaado ama uu lumo kanaa laga buuxinaya haddii waxa weeyaan kan la leeyahay ilaahay baa lo anagu waanu dambaabnaawun ay nuqsaani ku dhacdo kaa kale laga buuxin maayo kaa kale loo dhowaan maayo oo waa laga baqanaya waaqacayo xaqiiqada ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan uu kaga warramaya waa ta noocaasiya waana shirki ilaahay subxaana wa tacaala xoolihii iyo nicmadii isagu uu iska lahaa ee adigana gacmaha uu kuu geliyey inaad kala qaybiso makhluuqaad aan waxbana tari karin waxbana aan dhibi karin baqa aad ka baqanaysa awgeed aad qayb ka mida siisaad u calaamadiso waa nooc shirkiga ka mida weeye waana annadru ligayr illah waa nadarka loo nadaraayo xabaalaha ele sheekh hebel baa neefkaasi u xidhay sheekh hebelle ku intifaaci maayo adiguna ku intifaaci maysa dhibaata ayuunbaa kaa soo gaadhaysa ama neefkaasi jinka iyo quruumaha ayaa loo xidhay iyo waxaa la mida marka waa caynu shirki shirkiga laftiisii weeyaan ilaahayna wuxuu ku tilmaamay xukun la xukumo ka u xun inuu yahay xukunkaas oo marka horeba xoolihii insaan loo kala qaybiyaa dee waa xukun xun oo ilaahay subxaana wa tacaala ee nicmadii uu bixiyey sidaasi loo kala qaybiya waa talabaadee haddii bal la qaybiyaba oo foolxumada hore lagu dhaco in haddana qaybtu sidan ay noqotaa iyaduna waa foolxumo weyn qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa shay laa yaclamuuna aanay garanahayn oo bimacnaa makhluuqa oo waxbana aan tarin waxbana aan dhibin oo laga yaabo inuu majhuulba yahay sida jinka iyo waxaa la mida nasiiban qayb bay u yeelayaan ay mimaa risqigii uga yeelayaan rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranay buu leey rabbi subxaana wa tacaala latus'alunna la weydiiye oo la weydiiye cama ama laydin weydiiye oo laydin weydiiye camaa kuntum taftaruun waxa aad been abuuranaysaan xoolaha aad leedihin waxaanu u nadarnay qabriga hebel iyo jinka ayaanu u nadarnay asnaamtii awsaantaanu u nadarnay geedkaanu u nadarnay buqcadaasaanu u nadarnay ilaa meel iska bannaan baa jira xoolo loo nadaro le meesha inan kusoo qalo ayaan u nadaray sheekh hebelberi uu fadhiistay wa can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu uhi rasuulku man nadara qofka ku nadara an yutiica allaha ilahay inuu adeeco falyutichu ilahay ha adeeco waman nadara qofka ku nadara an yacsiyahu ilahay inuu caasiyana falaa yacsiya ilahay yaanu caasiyin akrajahu lbukhaari oo nadarka macsiyadaa qofku yaanu oofinin markaa nadarkaa faraha badana maanta aynu aragno laleeya sheekh hebeley ama awliyaday shaygii iga lumay haddaad isiisaan aad bay u dhacdaa dumarkana way ka dhacdaa waxaan idinka ballanqaadaya inaan shaada laydiin kariyo waa nadarkii shirkiga ahaa weeye sheekh hebelow haddii xoolaha baadida maqan aada soo badbaadiso waa nin dhintay oo qabri ku jira waxaan ka ballanqaadayaa oo aan bimacnaa sharad kugula gelayaa inaan ziyaaradaada sanadkan dhigo neef aan qalo nadarka shirkigee la sheegaya waa ka noocaasiya nadarkuna shirki noqon maayo oo qura marka dhagax loo nadro ama geed ee mar kastoo makhluuq loo nadro waxau noqonayaa mid shirkiya ilaahay oo qura subxaana wa tacaala baa loo nadri karaa qultu waxaa idhi uhi sheekhu wanadaru nadarka ligayr illahi cid aan ilaah in loo nadraa shirkun weeye falaa yajuusu ma banaana alwafaau bihi in loo ofiyaa ma banaana oo haddaad jin u nadartay ama aad qabri u nadartay ama aad cid kale u nadartay iska ilaali nadarka ha oofinin ilaahay uga toobadkan subxaana wa tacaala qaalat waxay tidhi allajnatu daa'imatu liliftaa annadaru nadarku ligayr illahi loo nadraa shirkun akbara weeye waa shirki weyn liannahu cibaadatun maxaa yeelay nadarku waa cibaado wa sarfuhaa leexinta cibaadada loo leexiyo ligayr illah cid aan ilaahay ahaynana shirkun weeye undur fataawa lajna daa'ima qaala shuruudu nadri sittatun nadarka shuruuddiisu waa lix buu ihi sheekhu shardiga koowaad an yakuuna lilah ilaahay in loo nadro laa ligayri oo cid kale aan loo nadrin oo haddii cid kale loo nadro dee nadarkaasi ansixi maayo shirki buu noqonaya in laga toobad keena ayaa waajibtay shardiga labaad an yakuuna waa inu noqdo fii taacatin shay taaca waa in lagu nadaray laa fii macsiyatin waa inaan macsiya lagu nadarin oo qofku hadduu idhahdo waxaan ku nadaray inaan qofka hebel dilo nadar waxaan ku gelina hebel dilo ama xoolihiisa aan dhaco ama aan waxa weeyaan ceebeeyaan dhaleeceeyo amabase waxa weeyaan uu ku nadaray inuu xumaan kala sameeyo macsiyo ah dee nadarkaasi in la oofiyaa ma bannaana ansixina maayo in laga toobad keena ayaa waajiba ka saddexaad an yakuuna waa inuu noqdo nadarku mima yutiiquhu alcabdu addoonku waxyaabaha uu karo laa fiima shaygii waa inaanu ku nadarin laa yutiiquhu aanu karin oo nadarka qofka waajibka ay ku tahay inuu oofiya waa nadarka uu ku nadaro wax uu awoodo oo waxaanu awoodin inuu ku nadaraa ma bannaanaba tusaale ahaan qofku inuu yidhaahdo waxaan ku nadaray daartaasi hebel inaan ilaahay daraaddi u bixiyo oo daarta hebel maadiga ala dee siad ilaahay daraaddi ugu bixi waa nadar uu ku nadaray fima laa yamlik waxaanu isagu lahayn amaba se uu yidhaahdo waxaan ku nadaray inaan duulo oo xajka duulimaad aan ku tago anigu aanoon diyaarad raacin wuxuu ku nadaray waxaanu karin nadarka noocaasina guntami maayo oo ansixi maayo shardiga afraad an yakuuna waa inuu noqdo fii ma yamliku wuxuu iska leeyahay alcabdu addoonku laa fii ma laa yamliku waxaanu lahayn waa inaanu ku nadarin sida tusaalaha hore aynu tilmaannay oo hebel dee xoolihiisa oo adigu aanad lahayn haddaad ku nadarto bixintooda nadarkaagaasi guntami maayo shardiga shanaad an laa yakuuna waa inaanu noqon nadarkaasi fii mawdicin meel mid lagu nadaray kaana ahayd yucbadu mid lagu caabudo fiihi dhexdiisa hayr ullah ilaahay cid aan ahayn aw dariicatan ama waa inaanu u noqon wasiilo iyo waddo ilaa cibaadati gayr illah ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn lagu caabudo qofku waa inaanu ku nadirin inuu nadarkiisa ku fuliyo meel ilaahay kayrkii lagu caabudi jiray tusaale wuxuu noqonayaa meel asnaam wax lagu gowrici jiray kuma bannaana inaad tidhaahdo ilaahay waxaan nadar ugu galay inaan halkaasi xoole kusoo gowraco waayo waxaa la diidayaa in lasoo nooleeyo shirkigii iyo foolxumadii iyo xumaantii meeshaa lagu samayn jiray ay dib u soo noolaato oo wixii markii hore lagu samayn jiro oo ilaahay cidaan ahayn in loogu gowrici jiray iyo tan iminka adigu aad ku samaynayso oo ilaahay daraaddii aad ugu gowracaysaa inay isku khaldamaan ayaa la diidaya oo arrinkaasi waddo uu u noqdo shirki ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa cid lala wadaajiyo tusaale yar haddaanku siiyo dad fara badan ayaa waxay yidhaahdaan anagu markanaan xoolaha aanu xabaalaha kusoo dul gowracayno annagu ilaahay daraaddii baanu u gowracaynaa ee cidda qabriga ku jirtana u gowrici mayno laakiin waxaanu halkaa u geynaynaa uun dadkaa meesha isugu imanaya ayuun baanu ku sadaqadaysanaynaa arrinta noocaasi shardigan ayay ku buraysaa oo adiga hadday kaa dhab tahay oo ilaahay daraaddii neefkaad xabaasha dulgeynaysa aada u qalayso waxaa meeshan looga bartay oo macruufa dadkaasi inay u qalayaan qofka xabaasha ku jira oo ilaahay iyo sheekh hebel baan u gowracay buu leeyahy haddaanu xataa afka ka odhan waa siduu caqiidaysan yahay markaa qofka caynkaasi meeshan ilaahay kayrkii wax uugu qalayo adigu xataa ilaahay inaad ugu qashaa kuuma banaana sida xadiidka uu na tusin doona soo socda haddaad ilaahay daraaddii u qalayso maxaad xabaasha kala dul doonaysaa adigu ilaahay subxaana wa tacaala waxaad awgii u qalayso gurigaa ku qal meel kaloo dhulka ilaahay ka mida ku qal dabeeta si dadka masaakiinta iyo dadka fuqarada ah bal dhinaceeda kugu qabsatoo lagu idhaahdo maxaad neefkan u qashay waxaa la diidaya waa maxay inaad tidhaahdo qabrigaa sheekh hebel baan u qalay ama dee magac kaleba aad u bixisaad tidha waa siyaaradii sheekh hebel waxaa kaloo la diidayaa inaad tidhaahdo ilaahay daraaddii baan u qalaya laakiin meeshaasaan geynaya labada arrimoodba waa khalad weeyaan laakiin haddaad tidhaa ilaahay daraaddii baa neefkaa u qalaya masaakiinta aad u qaybiso cidna kugu qabsan mayso wakti gaarana aanad aaminin oo aanad ku xidhin aan odhan sanadkiiba wakti gaaraad aduu la eeganaysa aanad samayn ee waktigaad awoodid aad firaaqo heshid unaad ka dhigtid anlaa yactaqida waa inaanu aaminin annaadiru qofka nadrayaa ta'hiira nadri nadarku inuu raad ku leeyahay fii xusuuli maa shaygii soo xaasilisiisa uu soo xaasilayo nadara u nadaray min ajlihi waa inaad aaminto nadarku inaan waxba xaqiiqada ka bedeli karin oo markaad leedahay ilaahay oo qofkii musaafirkaa haddaad ii soo celiso isagoo nabada waxaan ku nadaray inaan laba ragcadood kuu tukado inaad aaminto maaha inuu nadarkaagan yahay ka qofkii soo badbaadiyey oo nadarku isagu raadkuma le qofka buka caafimaadkiisa iyo ka maqan soo noqoshadiisa iyo waxa lamida nadarka waxaad ka dhigan kartaa wasiila iyo sabab adaed leedahay ilaahay oo labada ragcadood aan tukan doono sabab uga dhig qofkaasi inaad shaafido laakiin nadarka laftiisu inuu qofka shaafiyayo hamoodi wandur macaarij alqabuul lisheekh xaafid ibn axmed alxakami can haabit ibn daxaak radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaas bal u fiirso qisadan cajiibka qof kale anigu qabriga u gowrici maayo ilaahay baan u gowracayaa laakiin qabriga agtiisuun baan ku qalayaayow bal xadiidkan u fiirso qaala wuxuu ihi nadara rajulu nin ayaa wuxuu nadaray calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka faqaala wuxuu ihi innii anigu nadartu waxaan ku nadaray an anxara inaan dhuunta kalliso ibilan geel bibuwaana meeshaasi buwaano la yidhaahda inaan ku qalo faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi hal kaana maaha fiiha meeshaasi wathanun sanam min awthaani aljaahiliya jaahiliyada asnaamteedii ka mida yucbadu la caabuda meeshaa miyuu ooli jiray ha kaba baabi'e miyuu meeshaa ooli jiray qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala wuxuu uhi rasuulku hal kaana fiiha meeshaasi ma aha ciidun ciidoo min acyaadihim ciidihii gaalada ka mida ciid ciidaha gaalada ka mida meeshaasi ma lagu qaban jiray qaaluu waxay idhaahdeen laa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi awfi binadrika haddaba nadarkaaga oofi fa inahu laa wafaa oofin umay sugnaanin binadri nadar fii macsiyati illah qofku ilahay inuu caasiyo uu ku nadaray walaa fii maa laa yamliku wixii aanu hananahayn ibnu aadam ibnu aadamku aanu hananahayn ee aanu lahaynna nadarka uu ku nadaraa oofin isaguna ma laha rawaha abu daawuud saxiixu shaykhaan almuxadithaan aljaliilaan asheikh اlalbani fi saxiix اljaamic washeikh muqbil fi ljaamic saxiix hada alxadiid waxa uu tusinayaa bal u fiirsan ninkani wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waxaan ku nadaray ilaahay daraaddii geel inaan u qalo mu odhan waxaan ku nadaray inaan jin u qalo ama sanam aan u qalo ama qabri aan u qalo waa ilaahay daraaddi intaa waa ku saxsan yihi laakiin waxaan ku nadaray geela inaan kusoo qalo meesha la dhahdo buwaana meesha magacaa leh oo maka u dhow rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa ninkaasi markuu yihi markiiba ma odhan nadarkaaga oofiyo geela oradoo qal ee su-aal buu weydiiyey laba su-aalood buu weydiiyey ta hore waxa weer meeshaa sanama lagu caabudi jiray oo wax ma loogu qali jiray jawaabtu waxay noqotay maya hadduu odhan lahaa meeshaasi sanam baa wax loogu qali jiro oo lagu caabudi jiray waxaa jawaabta rasuulku ay noqon lahayd meel sanam lagu caabudi jiro oo ilaahay keyrkii wax loogu qali jiray adigu ilaahay waxba ha ugu qalin waxaa la diidayaa cibaadada ilaahay caabudayso iyo tan ayr hayrullahi la caabudayo inay su ekaadaan laba jeer salaada in ilaahay loo tukado waa la diiday markaa qoraxdu ay soo baxayso iyo marka ay dhacayso maxaa loo diiday waxaa loo diiday labadaasi wakti ayaa dadka qoraxda caabuda ay u sujuudaan dadkaasi qorax bay u sujuudayaan adiguna ilaahay baad u sujuudaysaa laakiin dee labada sujuudood dushay isaga eeg yihiin niyadiina iyo qalbigiina ayuunbaa kala duwan waxaa la diidayaa xataa dusha sare inaad isaga ekaataan dadka xun iska dhaaf qalbiga iyo niyaddii tanna waa la mid ninkani wuxuu u gowracayaa wathan sanam iyo qabri iyo jin adiguna ilaahay daraaddii baad u gowracaysaa ha isu ekaanina xagga waktiga waktigu isagu la eeganaya adigu ha la eeganin meesha isagu uu ku samaynaya adigu ha ku samaynin kala baydha sida niyadiina iyo qalbigiinu u kala duwan yahay ficilkiinuna dushaa sare ha u kala duwanaado yaanu isku mid u noqonin su-aasha labaad waxay noqotay meesha ciid ma lagu samayn jiray ciidihii gaalada ka mida waxaa la yidhi meel laguma samayn jirin haddii meeshaasi ahaan lahayd garoon lagu qabto ciidaha gaalada dee waxaa waajiba inaan meeshaasi ilaahay subxaana wa tacaala aan cibaado loogu qaban si aanay waxa weeyaan cibaadadaasi iyo ciiddaasi jaahiliga ah aana isugu ekaan oona isku mid u noqon labadaasi arrimoodba markii meeshaasi saliim ay ka noqotay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam nadarkaaga oofi marka ha ku cibro qaataan arrinka noocaasi ah dad kale ilaahay daraaddii baan anagu u qalaynaa ee haddana wixii ay qalayeen qubuurta dul geynaya ee arrinkoodu uu dusha uga ekaanaayo dadkii waxa weeyaan xabaasha lafteeda u qalaayay arrinka noocaasi ha ku cibro qaataan salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الشيخ رحمه الله تحريم الذبح لغير الله xaaraantimiinta la xaaraantimeeyey ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in wax loo qalo oo loo gowraco sababta loo diiday loo xaaraantimeeyey waxay tahay addabxu ama gowracu la gowraco iyadoo cid laga baqanayo awgeed amaba se wax laga rajaynayo laga filaayo dabxiga iyo gowraca noocaasi waa cibaado cibaadana ilaahay baa subxaana wa tacaala xaqu le kelidii cid kale markaa haddii loo leexiyo oo cidaan ilaahayn loo qalo macnuu wuxuu noqonayaa in lagu dhacay shay mamnuuc oo sharcigu aanu ogolayn qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayga bimacnaa dabxi iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadayduba lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood ahaa macnaa salaada ilaahay baan u tukanayaa subxaana wa tacaala cid kale u tukan maayo nusuga oo ah gowraca iyo cibaadadana ilaahay baan subxaana wa tacaala u barax tiraya noloshaydana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala oo isaga ayaa ay nooleeyey inta aan noolaanayana isaga ayaa rabbi subxaana wa tacaala xadiday inta aan noolahayna rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa ay maamulaya waxaana waajiba noloshayda oo dhammi inay ku socoto ilaahay subxaana wa tacaala marinka iyo waddada ugu talagalay wa mamaati dhimashadaydana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala oo ilaahay baa subxaana wa tacaala naf waliba goorta ay dhimanayso xadiday nafna waktigeedii dhaafi mayso kana soo horumari mayso marka afartaasi arrimoodba lilaahi bay u sugnaadeen rabbi alcaalamiin laa shariika lahu cid la wadaagtaa iyadoona jirin wa bidaalika umirtu arrinkaasaana lay faray salaada iyo gowraca iyo nolosha iyo dhimashada intaba inuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wa ana aniguna awalu lmuslimiin muslimiinta ka u horeeya ayaan ahay bimacnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama nebiguu yahay loo waxyooday dee qofkii u horreeyey muslim ahaa waa isaga islaamkana waxaa looga jeeda alislaam alkhaas oo ah diinta lagu soo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dhinac kale haddii laga eegana waa ana awal lmuslimiin anuu kuwa hoggaansamaya ka u horreeyaan ahaybuu macnuu noqonaya bimacnaa arrinkaasi ayaa lay faray qofka u horreeye u hoggaansamayaana waa aniga marka ayaddu waxay tusinaysaa gowracu inuu salaada la mid yahay sidaan cid kale loogu tukan karin inaan cid kalen loo gowrici karin oon allah ahayn subxaana wa tacaala nusukii ay dabxii baa looga jeedaa gowracayga iyo wa xaji xajkayga iyo wa cibaadaat wa qaala subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu uhi fasalli u tuko lirabbika rabbigaa u tuko oo wanxar ee lirabbik rabbigaana haddaad wax qalayso isaga daraaddii wax u qal annaxru iyo addabxu farqi baa udhaxeeya annaxru waa marka dhuunta lagu dhufto neefkii dabxiguna waa marka la gowraco ee halkaa laga qalo aayaddanna waxay tusinaysaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo muslima la faray inuu ilaahay oo qura u tukado salaada ilaahay u khaalis yeelo sidaasoo kalena gowracana inuu ilaahay subxaana wa tacaala u khaalis yeelo وعn عlي بن أbي طالب رضي الله عنه qاala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo habaar bay noqonaysaa haddii saa loo fasiro rasuulku waa habaarayo uu ku habaaraya naxariista in laga fogeeyo cidda soo socota khabarna way noqon kartaayo waxay noqon kartaa war rasuulku uu ka warramaayo ciddan soo socota in naxariistiisa ilaahay uu ka fogeeyey oo lacana allahu ilaahay waa ka fogeeyey naxariistiisa man dabaxa qofka u gowraca ligayri اllah cid aan allah ahayn subxaanaه wa tacaala akhrajahu muslim fii aakhiri kitaabi ladax xadiidka afar arrimood baa lagu sheegay arrimahaasi waxay ahaayeen lacana allahu man lacana waaliday ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeye ninka labadiisa waalid caaya lacana allahu man dabaxa ligayri اllah ilaahay ha nacdalo cidda u gowracda cid aan isaga ahayn lacana allahu man gayara manaara alard ilaahay ha nacdalo cidda bedasho calaamadaha dhulka ee dhulka dadku ay ku calaamadsadeen ama jagooyinka ha noqoto ama beeraha ha noqoto lacana allahu man aawaa muxditha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nacdalo qofka hooye soo dhowaysta ee difaaca ee gosha gashada mid muxditha xumaan la soo darriyey oo diinta wax ku soo daray ama dadka waxa weeyaan arrimahooda wax dhibaataa ku soo kordhiyey dad buu soo laayo markaasaad adigu qarisa waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha nacdala kaana naxariista ilaahay ha ka fogeeyo ama dad buu xado markaasaad adigu qarinaysa waa khatar weeye qultu waxaan idhi buu ihi sheekhu yuukhadu waxaa laga qaadanaya min haadihi aladilati adiladan aynu tilmaanay aayaadkiiyo axaadiistaba leh ana dabxa gowracu cibaadatun cibaado inuu yahay waalcibaadatu cibaadaduna laa takuunu ma ahaato ilaa lilah ilaahay mooyaane cid kale xaquma leh faman sarafahaa qofka u leexiyo cibaadada ligayri illaah cid aan ilaahay ahayn faqad ashraka shirki waxa uu shirki sameeyey shirkan akbara shirki weyn macnaa miladiiyo diinta lagaga baxayo wa ana man dabaxa qofka u gowraca ligayri illaah cid aan ilaahay ahayn ka jinniyi sida jinka oo kale oo qofku jinka uu iska laaluusho uu xuqalo sida dad fara badan ay sameeyaan tusaalayaalla aynoo iman doonaan meelaha jinka wax loo qabo iyo wa qabrin qabri inuu u qaloo kale iyo wagayri daalika kuwa aan kuwa ahayn fa huwa qofkaasi yastaxiqu wuxuu mutaystay allacna nacdal buu mutaystiya waatarta min raxmati illaah ilaahay naxariistiisa in laga eriyo ilaa an yatuuba ila allah ilaahay inuu toobadkeena mooyaane oo arrinkaa uu ka soo noqdo faman taaba qofka toobad keenana taaba allahu calayh ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka toobad aqbalaya lacana allahu man dabaxa ligayri illah ilaahay ha nacdalo cidda u gowracda cid aan isaga ahayn wallacnuna huwa isagu atardu waa firdhinta qofka laga firdhiyo laga eriyo min raxmati illaahi ilaahay naxariistiisa sheekhu markuu guud ahaan u sheegay dabxigu inuu cibaado yahay iyo gowracu cidaan rabbi ahayna subxaana wa tacaala inaan loo gowrici karin arrinkaasuna shirki akbar uu yahay qofkuna nacdalu ku mutaystay ayaa halkan waxa uu kaga hadlayaa ila gowrac oo dhammi shirki ma wada ahee qaybaha u qaybsamo ama ay u qaybsamaan waxyaabaha la gowracaya waa marka la eego niyada uu ka leeyahay qofka gowracaya tanqasimu waxay u qaybsantaa buu yidhaha addabaa'ixu waxyaabaha la qalaya ilaa halaathati aqsaam saddex qaybood bay u qaybsantaa awalan qaybta koowaad dabaa'ixu mashruuca waxyaaba la qalo mashruuca oo diintu ay nafartay in la qalo ama waajib ha noqotaba ama shay sunno mustaxaba ha noqotay gowrac mashruuca oo waajiba ama sunnaa wahiya iyadu midlu daxaaya wey sida udxiyada oo kale xoolaha si la qalaayo ciidda carafo udxiyana waxaa la odhanayaa marka uu qalo qofka aan xaajka ahayna xadkii aan ku jirin waa mid mashruuc oo culimmada qaarkoodna waajibbaabay ku sheegeen culimmada qaarkoodna waa sunna mu'akada bay yidhaahdeen sida raajixiina waa inay tahay sunna mu'akada waxaa la mid ah alhadaaya waa hadyigii waa xoolaha uu qalaayo qofka xaajka ahi bimacnaa xajkii markaa gudanaya oo haddii uu yahay qofkaasi qof mutamatic oo tamatux xidhay ama qaarin oo qiiraan xidhay waajib ayaa uu ku noqonayaa hadyigaasi oo qaarin waxaa la dhaha kasii kaxeeyeyba mutamati waxaa la dhaha kasii kaxeeyey qaarin baan ujeeda nacam haddii uu yahay qof waxa weeyaan mufrid oo xaj qura xidhayna waajibku ma aha laakiin waa dabxi iyo gawrac mashruuca weeye ka saddexaad waa dabxu nuduuri lilaah nadarka ilaahay subxaana wa tacaala loo nadaro waxaa lagu gowraco oo qofku dee wuxuu noqon karaa nadarkiisu inuu yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu nadaray inaan qalo intaasi oo neef oo masaakiinta iyo fuqarada aan u qaybiyo marka xoolihii uu ku nadray inuu ilaahay daraaddi u qalo inuu qalaa dee waajib bay noqonaysaa waa debxi markaa mashruuca kaasina ka afraad alcaqiiqatu waa wanqasha wey cala almawluudi ilmihii dhashay laga qalo fii yowmi saabicihi maalintiisa toddobaad aw bacdahu ama dabadiiba caqiiqadu iyaduna waa mid waajiba aabbuhu iyo waalidku ilmihii yaraa u dhashay inay wax ka qalaan hadduu inan yahayna laba neef hadduu inan yahayna hal neef maalinta toddobaad in la qalo ayaa sunno ah laakiin haddii maalintaasi lafteeda ay dhaafto maaha macnaheedu in la iska daynayo ee sida rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraa waa u raxman yahay